حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين intaanan darsiga gelin qisadii xalay darsigiina ku jirtay oo aan kasoo guurinay ibnu kathiir sanadkeedana uu lahaa waa sanad jayida oo qawi ah sheekh axmed shaakir laftiisa uu ka aamusay uunan taabanin qisadii cumar ibn khadaab ku saabsanayd nahyinta uu nahyinayey muqaalaadka ama maaragtay meherka oo yani maaragtay xoolo badan dumarka la siiyo oo aan niri soo aan soo warinay in haweeney ay ku qabsatay oo maaragtay quraysh ka mid ah markii asarkaas sanadkiisa aan fiiriyey oon raadinay waxa weeyaan riwaayadaasi waa waa maarata qisadaasi waa qiso daciifa ah weyaan waa daciif weeye waxaa ku jiro maaragtay nin ay culummadu maarata muxadidiinta ay dhahaan laysa bilqawiy oo la yidhaahdo mujalid ibnu saciid ninkaas dartiis ayaa aafada xadiidka ah riwaayada kaleeto cabdirasaaq oo warinaayo lafteeda inqitaaca ku jiro marka sidaa darteed yani maaragtay qisadaasi waa qisa daciifa ah wey sidaas inaan u ogaanaan rabna insha allahu tacaala darsigeenna marka haddaan usoo noqono waxaan ku dhex jirnay fi suurati nisa marka waxaan halkan ka hadlaynaa muxaramaadka haweenka wixii nala ka xarimay ayaan allah subxaana wa tacaala uu noo sheegi doonaa uma waxaa noo xalaalana waa naloo sheegi doonaa guurkooda ou qaarna xaaraam naga yahay qaarna ou maaragtay xalaal noo yahay ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka warrami doonaa aayaddaa markaa xurimat calaykum ummahaatukum waxay ka hadli doontaa qayb xagga nasabka nasab ahaan loo xarimay oo guurkooda uu muxaram yahay xagga nasabka iyo maaragtay ahalnimada qaybtaas oo toddoba haween ah ayuu ilaahay sheegi doonaa subxaana wa tacaala waxay kaloo asal aayadda ka hadli doontaa qayb loo xarimay liajli ridaac nuugmo nuugmada sababteeda loo xarimay yacni qaybtaasna waa labo oo allah subxaana wa tacaala uu ka warrami doonan arki doono qaybta saddexaad waa qayb xagga sihriga waxa la yidhaahdo loo xarimay sihrina loo jeeda xididnimo xididnimo darteed shay loo xarimay qaybtaasna afar ayuu maaragtay aayaddu tilmaami doontaa waxa kaleeto ay axaadiisu ku dari doontaa aan arki doono axaadiista rasuulka ku dartay yacni maaragtay laba kale ayay ku siyaadisay qaybta sihriga iyo xididtinimada loo xarimay ayay ku dartay weeyaan marka arrimahaas ayay suuraddani ka warrami doontaa aay aayaddan ay ka warrami doontaa aayadda dambe oo ku xigtana hal qayb bay ku dari doontaa oo ah haweenka la qabo inay ayaguna xaraam yihiin nikaaxooda xaaraamkaya haween nin kale uu qabo inaysan kuu bannaanayn guurkeeda ayaan arki doonnaa ay ku dari doontaa aayadda dambana xurimat calaykum ummahaatukum xurimat waxaa la xarimay calaykum dushiina waxaa laga xarimay haddaad mu'miniintii muslimiinta tihiin ummahaatukum ay nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiin nikaaxoodii ayaa laydinka xarimay hooyadaasi waa hooyadii xagga nasabka adiga ku dhashay wey waxaa la mid ah ayeeyooyinkaana waa la mid weeyaan hooyadaa sii dhashay tii sii dhashay tii sii dhashay ilaa maasha allah intay gaarto gaarto aabbaha hooyadii hooyadeed kale hooyadeed waa ka xaaraam weeyaan ayeeyooyinkuna waa waa ummahaad fi nasab wey marka waa nala ka xarimay hooyooyinkiina dhalay iyo ayaga kuwii sii dhalay hooyooyinkii ayeeyooyinkii ah ummahaadkay soo gelayaana waana la ka xarimay weeyaan marka yacni ayeeyooyinkaas waxa ama aabba xaggii ha ka yimaadeen ama hooyo xaggeeda ha ka yimaadeen ayeeye marka la yidhaahdo waa shay ayadana nala ka xarimay guurkeedii wey xurimat calaykum waxaa la idinka xarimay ummahaatikum nikaaxu ummahaatikum wey hooyooyinkii guurkeeda aada guursataan ayaa la idinka xarimay weeyaan wa banaatukum gabdhaha aada dhasheenna nikaaxoodii baa la idinka xarimay guurkoodii gabdhahana waxaa loo jeedaa waa gabdhihii nasabka adiga aad dhashay oo nasab ahaan ahalkaadii oo sulbigaada ka yimid weye gabadha adiga dhashay iyo wax alla wixii ay sii dhasho gabadhay sii dhashay gabadhay sii dhasho kulluha ka xaaraam wey leanna waa gabadhaadii weeyaan waxay sii dhasho waa awlaadaadii weeyaan marka gabdhihiina oo gab yani maaragtay waxay sii dhaleenna waa laidinka xarimay weeyaan waa laidinka xarimay halkaas culammada markay wabanaatikum ka hadlayaan waxay ka hadlaan jumhuur lculamaa waxay qabaan sida ibn abi xaatim oo warinaayo waxay deliishanayaan culammada badankeedu ninka haddii uu maalan yacni ay zino uu ku dhaco oo allah subxaanahu watacaala biyihiisii uu gabar ka abuuro maaha nikaax maaha waa zino biyihiisii baa ilaahay gabar ka abuuray gabadhaasi ma soo gelaysaa dadka nikaaxooda uu ka xaaraamta yahay mise ka mid ma aha bay culammadu ka hadla jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waa ka xaaraam nikaaxeeda xataa zinaba ha ahaato maadaama biyihiisii laga abuuray waa xaaraamay leeyihiin waxaana loo deliishanaya licumuumi alaaya aayadda caam ahoo banaatikumaa la yidhi leanna ninkan biyihiisii baa ilaahay ka khalqay marka gabadhiisii wey waa ka xaaraamay leeyihiin sidaas ayay maaragtay madaahibta afarta saddex a'imadooda waaweyn saddex ka midihi ay isku raaceen sida abu xaniifa iyo malik iyo imaamu axmed sidaas isku raacaya gabadha xataaba awlaadu zinaaba ha ahaato yuusan isaga aysan ku nasab tirsanin laakiin nikaaxeeda marna uma banaana bay leeyihiin wuxuu leeyahay waxaa laga xikaayoodaa sheekh maaragta imaamu shaafici oo ra'yigooda khilaafsan ra'yi baa laga xikaayooda laga soo sheegaa in nikaaxeeda uu bannaan yahay gabadhaas yacni xataa biyihiisaba ha laga abuure waa guursan karaa buu leeyahay sababtu waxa weeyaan gabadhiisii ma aha xagga sharciga ma aha sharci ahaan gabadhiisi ma ahan buu leeyahay waxaana tusinaya inuusan sharci ahaan gabadhiisi aynan ahayn dhaxalkiisa ma soo gelayso waana ijmaac oo culammadoo dhan isku wada waafaqsan yihiin inaysan dhaxalka waxba kulahayn gabadhii iyadoo waladu zinaa ah oo hebel inuu dhalay la og yahay yani haddana nikaax usan maarata uusan ku dhalin yani hadduu dhintaa mh yani dhaxalkiisaas waxba kuma laha waa ijmaac weeyaan culamada dhan majmac bay ku yihiin marka wuxuu leeyahay maadaama ay ijmaac tahay inaysan dhaxal kulahayn waxay tusinaysaa inaysan gabadhiisii ahayn sharcan sidaa darteed waa u bannaan tahay ayay ka xikaayoodaan imaam shaafici raximah llah marka yani gabdhahana yani wixii ay dhaleen waxay sii dhaleen waa kaa xaaraam wey gabadhaasna khilaafkaas ayaa culammada ka taagan weeyaan wa akhawaatukum gabdhihii aad idinla dhashay gabdhihii idinla dhashay ayagana nikaaxoodii waa idinka xaaraam gabdhaha idinka idinla dhashay nikaaxoodii waa la- waa laydinka xarimay sidaas uu leeyahay kuwa kula dhashay yacni maaragtay ama kugu aabba ha noqdeen ama kugu aabbiyo kugu hooye ha noqdeen ama kugu hooye ha noqdeen walaashaa wey nikaaxeeda marna kuma banaana weya yani hadda waxaana loo sheegay waa saddex wey oo nasabkii ahaa welina loo tirinayo wa cammaatukum eedooyinkii nikaaxoodina waa laydinka xarimay eedadii aabbaha ala dhalatay waa eedadaa wey waa xaaraam nikaaxeeda kuma banaana aabbaha eedadiina waa la mid aabbaha eedadii waa ayeeyadaa wey yacni ayadana sidoo kale waxa weeye waa xaaraam nikaaxeedu marna kuma banaana wey wa khaalaatukum habaryarihiin iyagana nikaaxoodii baa laydinka xarimay habaryarihii nikaaxoodii ayaa laydinka xarimay hooyadaa walaasheed oo habaryartaaya nikaaxeedii waa ka xaaraam hooyadaa habaryarteedna waa sidoo kale waa kasi waa kaasi xaaraam weeyaan mar haddii tii la dhalata laga xarimay tii ayada habaryarta u ahaydna sidoo kale ayay xaaraam kaaga tahay weeyaan marka wakhaalaatukum habaryarihii nikaaxoodana allah waa idinka xarimay subxaana wa tacaala wa banaatu lakhi walaalka gabdhihiisana nikaaxoodii baa laydinka xarimay walaalka adiga kula dhashay gabadhii ow dhalood adiga adeerka u ahayd ayana nikaaxeeda xaaraam buu kaa yahay waa nikaaxeeda waa muxaram wey leanna gabadhay adeer baa adigaba u tahay weeyaan wa banaatu lukti gabadha walaasha walaashaa adiga kula dhalatay gabadhay dhashay nikaaxeedana xaaraam buu kaa yahay iyana leanna abti baad u tahay waa gabadha adiga abti u tahay weeyaan marka iyana waa xaaraam wey mar kastaba xaaraanay kaa tahay weeyaan marka halkaas wuxuu allah noogu sheegay toddoba oo xagga nasabka ahana lakugu sheegay hooyooyinkii iyo gabdhihii aad yacni aan dhalnay walaalihii gabdhihii nala dhashay eedooyinkii aabbayaashay la dhashay habaryarihii hooyooyin la dhashay maaragtay ee, gabdhihii aan adeerada u ahayn iyo gabdhihii aan abtiyaasha u ahayn toddobadaas xagga nasabka ayaa nala kaga xarimay ee aayaddaa noo sheegtay labadii ridaaca buu ilaahay ku xijinayaa nuugmada xaaraamta ku noqotay wa ummahaatukum hooyooyinkiin baa nikaaxoodii laydinka xarimay allaatii hooyooyinkii ardacnakum idinka idin nuujiyey hooyooyinkii idin nuujiyey waa hooyadaa wey yasanba ku dhalin mar hadday ku nuujiso caanaheedii aada nuugtay waxa weeyaan waa hooyadaa nikaaxeedu xaaraan buu kaa yahay weeyaan wa akhawaatukum walaalihiin gabdhihii walaalihiin ahaa oo min alrabaacati nuugmada idinkugu walaal ahaana nikaaxoodii baa laydinka xarimay gabadhi kula nuugtaa yaysanba hooyadaa iyo aabbaha dhaline gabarh kale hadday ama naagta nuujinaysaa ha dhasho ama yaysan dhalin oo sida adigaba lagugu geeyey inay inay ku nuujiso mid kale ay maaragtay ee, yacni aysan dhalin oo nuugay ha noqdee gabarh kaleoo nuugtay ha noqotee cid alle cidkii asla nuugteen oo gabarana waa walaashaa waay nikaaxeedu waa muxaram wey waana laka xarimay weeyaan marka nikaaxaas yani waxaan ujeedaa ee ridaacaas nuugmada labadaas ayuu rabbi ku xarimay waa hooyada ku nuujisay iyo gabadhii kula nuugta meeshay doontaba ha ka timaadee waa xa- yani nikaaxoodu waa muxaram wey xagga ridaacada ayuu maaragtay allah ku xarimay labadaasna haddaba culummadu waxay ka hadlaan nuugmadaasi yacni in ay horta ay sidaa tahay aayad aayaddan macnaheedoo kale axaadiis tusinaysa ayaa jirta oo xadiid bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiidu caaisha radia allahu canha waxay leedahay caaisha ina alradaacata tuxarimu maa maa tuxarimu lwilaadatu nuugmadu waxay xarimtaa wada dhaladka waxa uu xarimo wilaadada oo maaragtay ilmihii oo la dhalo iyo wixii lamidka ah wixii ay xarimtay ayay nuugmaduna xarimtaa sida dadka isla dhalateen ay xaaraamta kaagan yihiin ama ku dhalay ayaa wixii aada isla nuugteen ama maaragtay ku nuujiyey dumarkaasay xaaraamkaaga noqonayaan weyaan riwaayada imaamu muslim waxay leedahay yani yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasabi nuugmada waxaa ku xaaraama wixii nasabka iyo wadadhaladka ku xaaraama baa nuugmadana xaaraam ku ah ay riwaayadaasna odhanaysaa weyaan marka culammada waxay isku khilaafaan cadadka nuugmada imisay haddii qofkaan haweentan uu nuugo ay xaaraam kaga noqon kartaa imise imise jeer cadadkaas ayay isku khilaafeen madhabka koowaad waxay leeyihiin waa madhab imaam malik yani maaragtay oo saxaabadana ay saxaabo badanna ay qabaan sida cabdullahi ibni cumar iyo ay qabaan taabiciintiina saciid ibnu musayib oo kale iyo curwat ibnu zubayr iyo yani imaam zuhri waxay qabaan aimadaasi mujarad ridaaca nuugmaba hadduu jiro mujarad ridaac haddiiba nuugmaba la sameeyo walow hal mar ba allah ka dhige hadduuba qofkaan haweentaa nuugo xaaraamay ka noqonaysaa hal mar ba ha nuugo hadduu doono xaaraamay kaga noqonaysaa bay leeyihin aayaddaana tilmaamayso aayaddu cadad ma sheegin waa cumuum alaayaan qaadanaynaa bay leeyihiin oo allah uu leeyahay waummahaatukum allatii ardacnakum wa akhwaatukum min aradaacati sidaasuu leeyahay madhabka labaad waa madhabka imaamu axmed oo isaguna maaragtay uu ku tegayo ay la qabaan rag badan oo aimaa sida isxaaq bin rahuya yani maaragtay ay la qabaan abu thawr madhabka laga wariya cali bn abi aalib iyo caaisha iyo umulfadl laga wariya cabdullahi bni zubayr yani dad badan maaragtay oo saxaabadii taabiciintii iyo ayaa madhabkaasna qabo oo ah waxay leeyihiin wax saddex nuugma ka yar waxba ma xarimaan yani saddex jeer inuu nuugo wax ka yar waxba ma kaaga xarimayaan laba iyo hal waxba ma xaaraan kuma noqon karaan hooyo kuguma noqonayso nikaaxeeduna xaaraan kaaga noqon maayo bay leeyihin waxayna daliishadayaan xadiidka imaamu muslim fi saxiixihi can caaishata radi allahu canha ay warinayso waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tuxarimu lmassatu walmassataani nuugma kol ahoo dhuuqma hal mar aada dhuuqday ama laba jeer aada dhuuqdo waxba ma xarimaan xadiida umulfadlina sidoo kaleetabuu tilmaamaya imaamu muslim oo warinaayo waxay leedahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yuxarimu laa tuxarimu alradcatu waalradcataani waalmasatu waalmasataan nuugma kol ah ama laba jeer ah waxba ma xarimaan bay odhanaya yani maaragtay guurkeeda kaaga xarimi maayo waa laba wixii ka badan saddex iyo wixii ka badan ayay ku xaaraam noqonayaan bay leeyihin madhabka saddexaad waa madhabka imaamu shaafici raximah llahu isagana uu ku tegayo iyo asxaabtiisa ay qabaan waxay leeyihiin isagana taxriim maba imaan karaba ilaa khamsa radacaat in la helo shan jeer nuugma ah waa in la helo bay leeyihin iyadana waxaa tusinaya bay leeyihin xadiidkaas oo caaisha radi allahu canha ay warinayso muslim imaam muslim fii saxiixa ku sugan oo ah caaisha waxay leedahay kaana fi ma unzila min alqur'aani cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna qur-aanka wixii soo degay waxaa ka mid ahaa inay ku jirtay toban jeer nuugma ah inay wax xarimto inay yani xarimaysa inay soo degtay ayaa ka mid ahaa uma nusikna bihamsin macluumaatin markaasa waxaa tobankii lagu nasikay shan la yaqaano macluumaada markaasay tihi fatwufiya rasuulu llahi sal llahu alayhi wasalam wahuna fi ma yuqra'u min alqur'an nabiga waa la oofsaday calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay ayadoo qur'aan ahaan loo akrinaya baa nabigii la oofsaday bay leedahay marka khamsa radacaat ayay iyaduna sheegaysaa ay sugaysaa weeyaan marka kollay madhabka imaam shaafic sidaad ogtihiin oo maaragtay soomaalidu ay haysato waa khamsa radacaat bay leeyihiin madhabkaasaad maaragtay xadiidkaasna waa sugan yahay oo imaamu muslim fii saxiixii buu ku tilmaamaya shantaas nuugmo markii la hela buu shaygu kaaga xarimi karaa buu leeyahay midda kale waxa weeyaan nuugmada lafteeda markay wax xarimaysaah waa goorma waa waktigeed waxa weeye waa marka ilmuhu uu laba sano ka yar yahay yacni markuu ku jiro laba sano wixii ka horeeya baa loo jeedaa wixii ka horeeyo oo fii sini sikar oo ku jiro duuna alxawleyn ayay wax xarimi kartaa radaacu wa xarimaya laba sano iyo waxay ka yar laanna nuugmada sidaa ogtihiin allah waa soo marray fi suurat albaqara والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قفك إنه nuugmada dhammaystira doonaya laba sano ayuu nuujiyaa ilmaha laba sano ayuu nuujinaya marka laba sano iyo waxa ka horeeyo ayay yani ay qofku xaaraam kaga noqon kartaa wixii laba sano ka dambeeya nuugmada ihi waxay leeyihiin culummadu waxba ma xarimayaan waxba kaaga xarin maayaan shay muxaram kaaga noqonayo xaaraam kaaga noqonayo ma jiro madhabkaasni waxaa laga wariyay cali bn abi aalib cabdullahi bn cabbaas cabdullahi bn mascuud jaabir bn cabdillaahi abu hurayra cabdullahi bn cumar umu salama saxaabadii way intaas atirinay saciid ibn musayib cataa yani maaragtay oo taabiciintii ka midana iyagana ra'yigaasay qabaan madhabka imaamu shaafici imaamu axmed ibn xambal ay ku tageenna waa ariiqadaas isxaaq bn rahwey سفيان الثوري يعني أبو يوسف وصاحب أبو حنيفة محمد بن حسن الشيباني وصاحب أبو حنيفة في رواية عن مالك رواية إمام مالك وليه انت أو إذن وحي كنت قيان بعد الحولين لرسنا وحي كدن بين وبمدي دعباي وحبين يسن حرام كذن قولي من قف كاني قف كان يسن مرنا حرام كذن قولي نكاح عودي أي ما عرفت مدى كاسي كنت قيان ولذلك إمام الترمذي وحورنا عن أم سلمة رضي الله عنها inay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam rasuulka ayaa wuxuu leeyahay laa yuxarimu min aradaacati laa yuxarimu min alridaaci ilaa maa fataqa alamcaaa fi lsadyi wa kaana qabla alfitaami riwaayadaas ayuu imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaya ridaaca nuugmada ma xarimo oo xaaraam shayga ninkaaxii qofka kama xarimi karo ilaa maa fataqa alamcaa yani markuu qofku yar yahay mindhicirkiisa iyo calooshiisa waxa fidiyo ila markuu ilmuhu yar yahay caanahaas ku koraayo mindhicirkiisa fidinayo calooshiisa uu ku fidayaa weyaan weliba wuxuu leeyahay wa fi tadyi naaska inuu ka nuugaa la rabaa naaska oo afka gashto oo nuuga baa la doonaya weliba wuxuu kusii dartay riwaayadaas nebiga uu ku daray wa kaana qabla alfitaar intaana naaska laga goynin nuugmada ka hor wixii ahaaday ayaa xarimayo wixii intaas aan ahayn waxba ma xarimi karaan riwaayadaa sidaas ayay leeyihiin marka waxaa jiro xadiid yani maaragtay xadiidu sahla bintu suhayl ay xadiidkaas baa jiro oo ridaaculkabiirka ay culamada qaar kamida maaragtay ay sheegaan xadiidu sahla bintu suhayl gabadhaas xadiidka ay warinayso waxa weeyaan yani saalim nin yani maaragtay saalim nin la yidhaahdo wiil la yidhaahdaba gurigeedu kusoo barbaaray oo iyadu aysan dhalin abu xudayfana uu xureeyo mawlihiis ou ahaa ayadana abu xudayfa qabay marka xadiidu saalim mawla abi xudayfa la yidhaahdaa xadiidkaas yani markii ay gabadha ninkan uu nin weyn yahay oo guriga joogo ayay nebiga u sheegatay arrintii loo sheegay la gaarsiiyey ninkan ila qof ajnabi baa jooga inay ka xijaabato gurigiibu kusoo koray dadkiibuu ka mid yahay maxaa la yeeli nabiga markaasu wuxuu yidhi yani nuuji buu yidhi nuuji ninkaas weyn isagoo nin weyna oo qaangaara ayaa la yidhi nuuji markaasay nuujisay khamsa radacaatin xadiidkaas ayay leeyihiin marka ridaaculkabiirka ayaa loo deliishadaa xadiidkan waa xadiid saxiixa weeyaan marka culamada marka xadiidkaas way ka jawaabaan waxay leeyihiin waa waaqicatu cayni wax hal mar dhacay waayo bal waxay leeyihiin waxay culammada qaar leeyihiin wuxuu xadiidkaasi khaas ku ahaa saalim mawla abi xudayfa ayuu khaas ku ahaa bay leeyihiin marka wax oo dhacay oo dhacdo badan waqtigii saxaabada dhacay ama taabiciintii ama atbaacu taabiciin wixii ka dambeeyey qisadii saalim ku dhacday cid ka dambaysayo arrintaas samaysana lama arka bay leeyihiin adiga calaa kuli xaalin ibnu qayim aljawsiya markuu kitaabkiisa maaragtay zaad ulmacaadka masaladan uu aada u niqaashayo si usoo wado wuxuu leeyahay sheikh ulislaam ibnu taymiyana uu kasoo guurinayo wuxuu leeyahay waxaa loo ruqsayn karaa markuu sheego inuu khusuusiyada uu tilmaamo keliya waxaa loo ruqsayn karaa qofkii mus mushkiladii qabsatay yani maaragtay sahla bintu sufayl yani zawjatu abi xudayfa mushkiladii qabsatay oo kale qofkay la kulanto oo laa manaasa ay tahay kaasoo kale baa laga dhici kartaa bay leeyihin in loo baneeyo laakiin si kale culummada ma aynan ku camal falin muslimiinta khalafan wa salafan bacda maaragtay saalim mawla abi xudayfa wixii ka dambeeyey cid ku camal fashay ma laha sidaa darteed waa xadiid khaasa bay leeyihiin marka nuugmada ta'siir kale ee wax tarayso oo saaxibkeeda yani ka xarimaysa nikaaxa haweentii nuujisay iyo cidda uu la nuugay ka xarimayso waa wixii laba sano iyo ka horeeya weeyaan halkaasaa marka uga tegaynaa waummuhaatu nisaaikum hooyooyinkiin yani waummuhaatu nisaaikum haweenkiinna oo xaasaskiinna ah hooyooyinkoodna nikaaxoodii baa laydinka xarimay weeyaan hooyooy xaasaska aada qabtaan hooyooyinkood ayagana nikaaxoodii waa laydinka xarimay waummuhaatu nisaaikum waxaa loo jeedaa waa waa midda ay soomaalidu yidhahdaan sodohda la yidhaahdo weeyaan haweenta xaaskaaga dhashay sodohda ayaa la yidhaahdaa marka iyadana waa muxaram wey waxayna xaaraam ku tahay yacni mar haddaad gabadheeda mehriso ama jimaaca ha dhaco oo ninkii adigii mehriyey iyo xaaskii kulma ama ha kulminina mujarad meherba caqdiba haddii uu dhaco gabadheeda aada mehrisay hooyadii xaaraamay kaa noqonaysaa hooyada waa muxaram wey sidaasay maaragtay nasku uu ku cad yahay taas taasay tilmaamaysaa weyaan wa ummuhaatu nisaaikum xaasaskiina hooyooyinkoodna nikaaxoodii baa laydinka xarimay weyaan wa rabaa'ibukum kuwii aad barbaariseen gabdhihii aada soo barbaariseen allaatii gabdhihii fii xujuurikum guryihiina dhexdooda ahaaday oo min nisaa'ikumna xaasaskiina xaggoodana ka ahaadayo xaasaskiinu ay dhaleen oo niman kale ay usoo dhaleen allaatii xaasaskii haweenkii dakhaltum aad jimaacdeen bihinna haweenka aada jimaacdeenoo jimaac ugu tagteen gabdhihii ay dhaleen oo gurigiina kusoo barbaareen iyagana waa laydinka xarimay nikaaxooda waa laydinka xarimay nikaaxooda weeyaan waa haddii gabar baa matalan xaas haween baad qabtaa darooba baad guursatay gabar bay wadatay oo nin kale usoo dhashay gabadhaas yacni gurigaada kusoo barbaartay ee xaaskaada ay dhashay oo nin kale usoo dhashay baa rabiibada la yidhaahdaa nikaaxeedu marba haddaad hooyadeed u tagtay oo jimaac dhacay iyada xaaraamay kaa noqonaysaa haddaadan u tegin fain lam takunuu waatan ilaahay baa noo sheegi fain lam takunuu haddaydnan ahayn dakhaltum hooyooyinkii kuwa u tegey bihinna haweenkii dakhaltum bihinna hooyooyinkii kuwa u tegay oo jimaacay haddaydnan ahayn falaa junaaxa dembi iyo maaragtay ismi calaykum dushiinna ma ahaanin fii taswiijihinna guursigooda gabdhahaas aada guursataan wax idinka xariman ma jiro hooyadii baad mehrisay ma aadan u tegin jimaac ma dhicin waad kala tagteen gabadhaan gurigaada joogtay maaragtay rabiibada ah waad guursan kartaa oo waa kuu furantahay nikaaxeeda marka rabiiba arabaaib waxaa yidhahda waa jamcu rabiibatin bimacnaa marbuuba baa loo jeedaa tun la rabeeyey oo la barbaariyey weeyaan rabiibatu rajul waxaa la yidhahdaa ninka rabiibadiisa waa bintu imra'atihi min gayrihi gabadha yacni maaragtay xaaskiisa ay dhashay oo nin kale ay u dhashay ayaa la yidhaahdaa weeyaan sababtu waxay leeyihin waxaa loogu bixiyey yani liannahu yurabbiiha haaliban inta badan guriga kusoo barbaarta isagaa barbaariyo kamaa yurabbi walada sida wiilkiisa ilmihiisa u barbaariyo o kale ayuu u rabeeyaayoo gurigiisa gabadhaas kusoo koraysaa weeyaan taasaa loogu bixiyey marka yani waxa weeyaan waxa allah leeyahy warabaa'ikum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna shardigaan marka waxay leeyihiin culummadu wuxuu khaas ku yahay rabiibada oo keliya gabadha rabiibada keliya ayuu khaas ku yahay maxaa yeelay yani nikaaxeedu waa bannaan yahay haddaanan hooyadeed la jimaacin nikaaxeeda guurkeedu waa bannaan yahay weyaan culammada qaar ka mid ah waxay marka meeshan ka fahmayaan damiirkan yani fain lam takunuu dakhaltum bihina iyo allatii dakhaltum bihinada damaairkaas waxay leeyihiin waxaa loo celinayaa ila alummahaati waalrabaa'ib labadaba waa loo celin karaa bay leeyihiin labadaba hooyooyinkii iyo gabadhii rabiibada ahayd ee gurigaada kusoo kortay labadaba waa loo celinayaa sidaa darteed waxay leeyihiin mid kasta oo gabadha iyo hooyadeed ka mid a waxay xaaraam ku noqon kartaa oo keliya yani maaragtay yani maaragtay ee caqdiga keliya xaaraam kuma noqon karto jimaaca keliya xaaraam ku noqon kartaa bay leeyihiin jimac keliya xaaraam ku noqon kartaa gabadha haddii loo tago ayay hooyadu xaaraam noqon kartaa hooyada haddii loo tago bay gabadhu xaaraam ku noqon kartaa haddayna saas dhicin oo aynan jimaac dhicin midoodna kaama xaaraam noqon karto caqdiga keliya oo meherka ah nikaaxa xaaraam kuma noqon karto ayay leeyihiin yani waxaa jira ibnu jariir atabari sanad jayida wuxuu kusoo saaraya can cali bn abi aalibin ayuu wuxuu ka warinaya in uu cali bn nin baa wuxuu guursaday haweeney buu guursaday markaasuu intuusan u tegin uusan jimaac dhicin ayuu haweentii furay markaasuu cali weydiiyoo yidhi yacni gabadhaan aan guursaday waan meheriyey waanan kala tegnaye hooyadeed ma guursan karaa buu weydiiyey cali wuxuu ku jawaabay hiya bimansilati rabiiba bimansilati rabiibay la mid tahu leeyahay jimaaca shardi ah buu ka wadaa sidaasuu tilmaamaya zayd ibnu saabitna sidoo kaleeta baa laga wariyaa wuxuu leeyahay inuu yidhi إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها يعني وحو ليه أن انت هدو يعني حوينة دي أوفرة انت وسن ماركتي إيه ماركت لا أقل قلين أما جماع الكهر كل الأوسن بعين هرتيد هدو فراهي وحبيبا ملها إنه هو يدي قرسدو ساسو كلبو أرمي لكن رأي قاس جمهور العلماء وخلاف سنهين sidaan soo hormarinay wa ummahaatu nisaa'ikum marba haddii gabadhaan caqdiba ou dhaco oo iyadu waa xaaraamay noqonaysaa gabadha haddii caqdi ou dhaco oo nikaaxa gabadhiiba aad meheriso yaadanba u tegine hooyada waa xaaraam bay noqonaysaa laakiin bikhilaafi lumma bay leeyihiin hooyada nikaaxa waxaa lagu shardiyeeyaa jimaac inuu dhaco ayaa hooyada loo shardiyeynaya laakiin mar haddii gabadhii la meheriyo hooyadii markiiba waxay kaa noqonaysaa maaragtay xaaraamay kaa noqonaysaa nikaaxeedii weeyaan madhabkaas marka waa madhabka aimada alaimatu alarbaca ay qabaan fuqahaau sabca ay qabaan jumhuuru lkhalafi wsalaf ay wada qabaan madhabkaas waxa weeye yacni in ay maaragtay gabadhaba mar haddaad meheriso hooyadeed ay xaaraam kaa noqonayso madhabkaas weeye madhabka saxiixaana weeyaan waxay kale culammadu ka hadlaan allah wuxuu yidhi warabaa'idukum allatii fii xujuurikuma alxujuur waa jamcu xijrin ama jamcu xajrin bifatxi xaai wa kasriha labadaba waa la akriya waxaa loo jeedaa hadda waa guryihii buyuutii baa loo jeeda xujuurikum guryihiini baa layidhi marka waxay khilaaf ka jeediyeen culammadu rabiibada gabadhan oo xaaskaada ay dhashay haddii ay gurigaada joogto yani fii xujuurikumaa la yidhi waa xaaraam haddaysan xijrigaada joogina meel kale ay kusoo korto makaa xaaraam noqon karta aysan gurigaadaba joogin masaladaasna way ka hadlaan cali bn abi aalib waxaa laga wariyaa inuu maaragtay leey sida ibn abi xaakim uu warinaayo laa yaxrumu taswiijuha buu leeyahy yani gabadha in la guursadaa xaaraam ma noqonayso yani marba hadday ay aysan guriga kusoo korin ee meel kale ay kusoo korto adiga haddaysan gurigaada ku korin ee meel kale ay kusoo korto waa guursan kartaa buu ohanaya wuxuu ka warinayaa xadiid ibn abi xaakim malik ibn aws ibn xadfan ayuu ka warinaya wuxuu leeyahay waxaa jirtay buu yidhi yani malik ibn aws baa wuxuu leeyahay haween baan qabay haweentaas gabar bay lahayd marka way iga dhimatay haweentii baa iga dhimatay markay weliba ilmo ii dhashay dabadeed ayadoo ilmo ii dhasho jimaac dhacay oo caruura ii dhashay dabadeed bay dhimatay markaasaan aada uga murugooday buu yidhi marka anoo murugaysan baa waxaa ila kulma buu yidhi cali bn abi aalib markaasu wuxuu ugu yidhi or maxaa ku hay maxaa kugu dhacay markaasaa irxaaskii baa iga dhintay markaasu wuxuu ugu yidhi yacni laha ibnatun gabar ma leedahay buu yidhi markaasaa idhi haa way leedahay gabar way ka tagtay markaasuu wuxuu yidhi yani kaana fii xijrik gurigaada miyay ku nooshahay markaasaa idhi maya hiya biaaif daaifay ku nooshahay anigii lama noolayn buu markaasuu yidhi faankixa buu guurso ayada mar haddaysanba gurigaada kusoo korin fii xujuurikuma shardi ahe haddaysanba gurigaada kusoo korin xaddi jirto guurso buu yidhi sidaasuu ku yidhi markaasaa maalik waxaa idhi buu yidhi faayna qawlu llahi tacaala warabaa'ibukum allati fii xujuurikum yani ilaahay wuxuu yidhi warabaa'ibukum allati fii xujuurikum uu yidhi waa sidee markaasuu wuxuu yidhi innahaa lam takun fii xijrika gurigaadi kuma aynan soo korin inamaa dalika idaa kaana fii fii xijrika oo fii xajrika arrinta xaaraam ee kaaga noqonayso waa markay gurigaada ay kusoo korto ibnu kaiir wuxuu leeyahy sanadkiisi waa qawi buu leeyahy ilaa cali bn abi aalib laga soo gaaro sidaasuu odhanaya yani wuxuuna leeyahay waa cala sharti muslim ayaanu sanadkaas ugu soo saaray muslim shardigu wax ku qaadan jiray buu xadiidkaas kusoo baxay buu leeyahy laakiin ibnu kaiir raximah llah markuu xadiidkaas soo wariyo wuxuu leeyahy wahuwa qawlun hariibun jidda waa qowl aad iyo aad hariib u ah buu leeyahay oo maaragtay yani aad u fog weeyaan waa qowl hariibo sidaa darteed madhabka yani daauud ibn cali daahiri ayaa ku tegey madhabka daahiriyada nimanka la yidhaahdo baa madhabkaasi qaateen oo maaragtay isticmaalay asxaabtooda qaateen ama ra'yu jumhuur waxa weeye rabiibadu yani ama gurigaada ha kusoo korto ama yaysan kusoo korina meel ka fog ha ka soo kortee marna waxa weeyaan xaaraamay kaa tahay marba haddaa hooyadeed u tagto haddiiba hooyadeed aada guursato xaaraamay kaa noqonaysaa bay leeyihin waxayna leeyihiin khitaabka oo fii yani maaragta lala hadlay fii xujuurikum laleeyahay waa usluub carabi oo la yaqaano oo la yidhaahdo kharaja makraj alkhaalib sida badan unbaa laga yani maaragta laga sheegay sida khaalibka gabdhaha waxa weye oo muctaadka ah waxay kusoo koraan fii axbaani ummahaatihina hooyooyinkood guryahooday kusoo koraan ninka qabaa gurigiisana inta badan way kusoo koraan marka sidaa darteed gabadhaasi marba haddii hooyadeed loo tago xaaraamay kaa tahay sida ilaahay uu sheegay qowlka jumhuurtuna waa sidaas weeyaan warabaa'ibukum allati fii xujuurikum min nisa warabaa'ibukum gabdhihii aad tarbiyaysateen soo korsateen allati gabdhihii fii xujuurikum guryihiina dhexdeeda ahaaday kun guryahooda kusoo koray oo min nisaa'ikum xaasaskiinii ay dhaleen allaatii xaasaskii dakaltum bihinna aada jimaacdeen ood u tagteen kuwaasna nikaaxoodaa laydinka xarimay fain lam takunuu haddaydnan ahayn dakaltum bihinna hooyooyinkii kuwa jimaacay haddaydnan ahayn oodnan u tegin uusan kulan dhicin falaa junaaxa calaykum wax dembi ahoo yani guurkooda idinka saaran gabdhaha inaad mehersataan ood guursataan lama arka bay leeyihiin saasuu allah leeyahay subxana wa tacaala waxalaa'ilu abnaa'ikum yacni qaybtii sihriga waxaan ka soo bilownay afar weeyaan baan naba ilaahay noo sheegay kan koobaad wuxuu weye wa ummahaatu nisaa'ikum sodohdaa inay xaaraamkaa tahay gabdhaha xaaskaada ay dhalaan oo adiga ay maaragtay xaasaskaaga ay nin kale usoo dhaleenna waa midda labaad wey midda saddexaad waxa weeye oo sihriga ku saabsan iyo xidhiidtinimada midda saddexaad waxalaa'ilu abnaa'ikum waxalaa'ilu abnaa'ikum inamadiisa oo wiilashii ah xaasaskoodii iyagana xaaraan buu idinka yahay nikaaxoodii waxalaa'ilu abnaa'ikum marka xalaa'il waxaa la yidhahdaa waa jamcu xaliilatin xaliila ayaa baa xalaa'il lagu jamciyaa xaliil yani xalaa'il yani mufradkeedu waa xaliilo waaye xaliiladan waxaa loo jeeda waa bimacna zawja waa azawjatu baa la yidhahdaa waxaa la yidhaha xalaail maxaa loogu baxiyey xaliila maxay ugu bixiyeen waxay culimmadu leeyihiin yani haweentu yani taxullu maca zawjiha xaytu xalla maadaala meesha ninkeeda degay la degtaa marka saasaa xaliila loogu bixiye leeyihin xaaska ninka iyo xaaskiisa ma kala haraan way isla socdaan waa wada degaan marka saasaa xaliila loogu bixiye leeyihin marka wiilasha aad dhasheen oo sulbigiina ah adiga aad dhashay gabdhaha ay qabaan haddaad aabbayaashii tihiin waa gabadha adiga sodonka a u tahay weeyaan nikaaxeedu waa kaa xaaraam wey marba haddii caqdigaa ku dhaco ama ha furo ama maaragtay hadduuba wiilkaada guursaday waa khalaas waay wiilkaada wiilkiisa kow guursadayna waa la mid wey halkaasay la mid tahy leanna waa wiilashaadii weeyaan wa xalaa'ilu abnaa'ikum halkaa culammada waxay leeyihiin waxaa lagu saarayaa lagaga ixtiraajaya abnaa'ukum alladiina buu yidhi ilaahay wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashaa dhasheen xaasaskoodiina waa idinka xaaraam alladiina wiilashii min aslaabikum dhabaryadiina ka soo baxay dhabaryaashiina ka soo baxay sulbigiina ka soo baxay sulbi waa dhabarka yani dhabarkiina ka soo baxay idinka aa dhasheen weeyaan kuwaas waxaa looga ixtiraasiyaa bay leeyihiin waladka oo tabaniga lagu samayn jiro oo jaahiliga ay samayn jireen yani walad ilma wiil uusan dhalin ayuu sheeganaya markaasuu isku magacaabaya sida nabiyullaahi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam zayd ibna xaarisa oo khadiija ay u hibaysay oo xaaskiisii siisay markaana nebiga uu xureeyey oo loo bixiyey zayd ibnu muxamed ee loo baxshay weeyaan zayd ibnu muxamed baa la dhihi jiray nabigana ma dhalin calayhi salaatu wasalaam xaarisa nin la yihahda baa dhalay carabtaas buu ka mid ahaa saxaabiga radia allahu canhu marka sidaas oo kaleeto yani in marka wiilkaas oo kale ishkaal yimaado oo kii aniga aan sheegtay oo igu abtirsanayo oonan dhalinna ka waran maya taas kuma jiro maxaa yeele ilaahay wuxuu ku reebay fii suurati alaxzaab ayaa nabiyullaahi maxamed laftiisa lagu sameeyey gabadhii uu qabay zayd ibnu xaarisa oo zaynaba binti jacsha ahayd ayaa markuu furay ayuu ilaahay subxaanau watacaala si tabaniga loo baabi'iyo nabiyullaahi maxamed loo guuriyey calayhi salaatu wasalaam waa tan allah subxaanau watacaala leeyahay falama qadaa zaydun minha watara زwجناkha لkي la ykuna عlى المؤmiنiiنa xaraج في أزواaج أdعyائiهiم إda qadوا minhuna وطرa yani aayadaas weeyaan marka wiilasha idcaha ahee la sheegto kuwaas dee tabanigana hadda islaamku waaba xarimeba lama ogolo ilma aadan dhalin inaad tiraahda anaa dhalay waa mamnuuc waa xaaraam qofku nasabkiisii cidaan ahayn inuu ku abtirsado ayadana waa xaaraam waad ogtihiin bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey qofka nasabkiisa nasab aan ahayn ku abtirsado faljannatu calayhi xaraam jannada inay xaaraam ka tahay ayuu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam riwaayad qaar ay leeyihiin faqad kafara bima unzila calaa muxamed ayay qaarna odhanayaan weyaan marka halkaas aladiina min aslaabikum waxaa laga saaraa dadkaas maaragtay tabaniga lagu sameeyo wiilka laga dhigtay ayaa lagu saa lagaga saaraya weya midda afraad oo maaragtay sihrigii iyo xidhitiinimadii ka mid ah wa an tajmacuu bayna alukhtayni wa an tajmacuu inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba gabdhoodoo walaalaha oo wada dhashay nikaax inaad ku kulmisaanna waa laydinka xarimay wey wa an tajmacuu baa lii waa inaad kulmisaan wey kulan hal mar inaad labadoodii caqdi ku wada keentaan waa shay xaaraam xaraama laakiin haddaa middaan furto ta kale waa ku banaantaha waad guursan kartaa labada gabdhoodoo wada dhashay mid haddaa furto midda kale haddana waa ku banaantaha waad guursan kartaa iyadoo joogto laakiin inaad labadoodiba ay xaaqis ku wada noqdaan fii aanin waaxidin hal mar inay ku wada noqdaan ayay sharcigu kaa xarimayaa weyaan wa an tajmacuu inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba gabdhoodoo walaalaha inaad nikaax ku kulmisaan ayana waa laydinka xarimay labada uktayn waa laba walaalaha oo xor ah xataa labada addoommada ah haddii maalan muslimiinta intay jihaadaan ay yani sabaaya soo helaan oo sabyi soo qabsadaan dumarna soo qafaasho laba gabdhoodoo wada dhalatay xataa oo la addoonsaday inaad nikaax ku kulmisaan waa xaaraam wey iyadana waa culammada waa ay ku daraan weyaan yani milkulyamiinkana sidoo kale buu noqonaya wey marka mas'aladaasi waa mas'ala mujmac calayhi ah oo culummada dhammaanteedna ay maaragtay wax khilaaf uusan ka taagnayn weeyaan yacni in la kulmiyo maxaa la yidhaahdaa laba gabdhood oo wada dhalatay nikaax lagu kulmiya waa shay muxarama weeyaan sida imaamu axmed ba oo warinaayo fii musnadihi oo ku warinaayo can fayruuz addaylami fayruuz adaylamina uu ka warinaayo wuxuu leeyahay fayruuz addaylami wuxuu ahaa yani min jumlati alumaraai bilyaman yani fayruz daylami wuxuu dadka madaxda ahoo yeman ayuu ka tirsanaa fayruza marka wuxuu yidhi yani wuxuu leeyahay aslamtu waindii wacindi imra'ataani ukhtaan waan soo islaamay anoo laba gabdhoodoo walaalaa ay xaasaskii yihiin labadooda wada qabo ayaan soo islaamay buu yidhi faamaranii nabiyu sala allahu alayh ali wasalam an utalliqa ixdaahuma midood inaan furo buu nabigii amray buu yidhi maadaama uu qabla taxriimahaa oo horay u qabay mid baa laga furay hal mid baa loo reebay weyaan marka wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba gabdhoodoo wada dhalatay inaad nikaax ku kulmisaanna ayana waa idinka xarimay weyaan soomaalida yani waxyaala laga sheegaa jiro sidaas oo kale weliba weliba dadka wadaadada oo maaragtay wadaadnimada sheeganayo laba gabdhood oo kale inay qaarkood nikaax ku kulmiyaan yani way sheegaan wallahu aclam laakiin shaygaas waa nas cad buu qofkaasi khilaafaya wey hadduu taa ka dhacdo sheikh kasta ha noqdo waa xaaraam cida u banaanta laa nebi ولا ولي ولا nin saalixay u bannaan tahay lama arko yani hebel waa weliyo waa shiikh fulan oo isagu waa u bannaan tahay in la yidhaahdo caamada waxa maaragtay inay aqbalaan ma waa nas cad wey waa an tajmacu bayna aluktayn yani inaad maaragtay guursataan laba gabdhood la kulmiyo waa shay muxarama wey ilaa ma qad salafa ilaa laakiinse maa shaygii qad salafa hormaray fahuwa macfuun canhu istinaa munqaticaan ka dhigayna waa shay la cafiyey weeyaan sida haddaba fayruz daylami laga sheegay oo kale oo yani xadiidka imaam axmed oo tilmaamay isagoo laba naagood uu qabay waa laga reebay laba wada dhalatay buu qabay waa laga reebay ilaa ma qad salaf wixii hormaray oo jaahiliga waktigiisa ahaa mooye waktigii jaahiligaa loo jeeda qur-aanka markuu soo degay wixii ka dambeeyey maya cid loo ogol yahay ma jiro wax xaaraamu wixii qur-aanka intuu soo degin ka horreeyey wax laga hadlo ilaa ma qad salaf ina allaha alle kaana gafuuran alla dembi dhaaf badan weeye raxiima naxariis badan yani allah waa alla afuura oo raxiima weeyaan addoommadiisa hadday gaf ku dhacaan ay ka tooba keenaan ilaahay subxaana watacaala gafkaas waa u daayaa waana u cafiyaa weeyaan sihriga marka waxaa ka dhiman laba laba dumara ka dhiman afar baan hadda sheegnay shariiftinimada inay ku xaaraam yihiin laba ay sunnada ku dartay ayaa jiro oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku daray yani sunada saxiixa ay tilmaamtay wuxuu rasuulku leeyahy xadiid abi hurayra wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yujmacu bayna almar'ati wa cammatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha sidoo kale lama kulmiyo gabadha iyo eedadeed nikax laguma kulmiyo waa xaaraamu gabadha iyo habaryarteedna nikax laguma kulmin karo labadaasna sunada nebiga ku dartay calayhi salaatu wasalaam gabadha haddaa qabtid eedadeed intaas ayadu qabtood ma ku kulmin kartid nikaax waa ka xaaraam habaryarteedna kulama kulmin kartid marka inaad kulmisaan ayaa iyana xaaraam sida labada walaalaha ah inaad kulmiso ay xaaraam u tahay baa gabar iyo eedadeed iyo gabar iyo habaryarteedna inaad nikaax ku kulmisahay ay xaaraam u tahay weeyaan wlmuxsanaatu min annisaai ilaa ma malakat aymaanukum kitaab allahi calaykum wlmuxsanaatu wlmuxsanaatu waxurima calaykum waxaa laydinka xarimay almuxsanaatu haweenkii la qaday ayaa laydinka xarimay muxsanaadka yani waxaa la yidhaahdaa lafd lixsaan lafd lmuxsanaat marka la yidhaahdo xagga luqada qur-aanka wuxuu isticmaala saddex nooc u isticmaala muxsana marka la leeyahay saddex nooca loo isticmaala in loo jeedo cafaaif in loo jeedo haweenka dhowrsan oo loo isticmaala haweenka dhowrsan oo zinada iyo maarata waxa xun oo dhan ka dhowrsan muxsanaad baa loo isticmaala waa arki doonaa muxsanaatin hayra musaafixaatin uu ilahay leeyahy muxsanaatin hayra musaafixaatin yani sidaasaa la ohan doonaa marka muxsanaatin hayra musaafixaatin muxsanaadkaas cafaaifaa loo jeeda waa haween dhowrsan wey macnaha labaad waxa weeye muxsanada in loo isticmaalo bimacna alxura midda aan addoonta ahayn addoonta midaan ahaynna waa loo isticmaalaa oo waxaa la yidhaahdaa haweenta xorta ahee alxaraa'ir muxsanaa la yidhahdaa sida ilaahay ba uu dhihi doono an arki doono isla suuradeena faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati yani facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati haweenta addoontaa hadday zinaysato xadka laga oofinayaahi waxa weeye haweenta muxsanada ah oo loo jeeda haweenta xorta ahayd wey ilatan waa addoon wey haweenta xorta ah cadaabkeedii nuskii ayaa la saaraya maadaama boqol jeedal gabadha bikrada lagu dhufanaya addoontan boqolba kontan baa lagu dhufanaya nus baa lagu dhufanaya saasaa loo jeeda marka muxsana waxaa loo isticmaala bimacna alxaraa'ir waa loo isticmaala muxsanaadka macnaha saddexaad waxa weeye almuxsanaat oo qur-aanku u isticmaalo almutazawijaat haweenka la qabo sida aayaddan oo kaleeto weeyaan wlmuxsanaatu min annisaa marka haweenka la qabaa waa dhowrsan tahay waa haween dhowrsanoo nin baa qabo marka muxsana waa mutazawijaat waxaa lamid a aayadda dhexdeeda arki doonaa faidaa uxsinna baa la dhihi doonaa faidaa uxsinna yani hadday nikaax lagu ilaaliyo la dhowro macnaha lagu fasiro ixsaanka laba macaanib sheega lakin macnaha raajixa waan arki doonay faidaa uxsinnadaas waxaa loo jeedaa yani hadday guursadaan oo nikaax lagu ilaaliyo marka ixsaanka saddexdaas macnuu leeyahay hadda laakiin wlmuxsanaatu min annisaai waxaa loo jeedaa almutazawijaatu min annisa nin kale naag ou qabo miyay adiga xalaal kuu tahay maya ilaa ninkaa uu furo xaaraanay kaa tahay weeyaan markuu ninkaa furo unbay xalaal kuu noqon inta ka horraysa oo kaa muxaram waalmuxsanaatu haweenkii la kaday oo min annisaa'i haweenka ka mid ahna xaaraan bay idinka tahay nikaaxoodu xaaraan buu idinka yahay ilaa maa malakat wixii ay hanatay mooye aymaanukum midigyaashiinu ay hanatay mooye yani ilaa maa malakat aymaanukum wixii gacantiina ay milkisay oo addoomaa mooye waxay ujeedaa marka ilaa maa malakat aymaanukum culammada marka waxay leeyihiin ilaa maa malakat aymaanukum waxa weeye muslimiintii baa duusha dagaal bay galeen jihaad fii sabiili llahi bay galeen haween bay soo qabsadeen soo qafaasheen haweenkaas la soo qafaasho waa mutazawijaad oo nimanay leeyihiin laakiin nimanka qabaahi waa gaalo niman gaalaabaa qabo muslimiintii bay sabaaya bay noqdeen oo gacantii muslimiintay soo galeen markaas oo kaleeto xukumkii markii lasoo qafaashaba qafaalka markuu dhaco zawjnimadii ayada iyo ninkii kaafirka ka dhaxeeyey waa go-ayaa weyaan qafaalashadaas ayuu ku go-ayaa laga bilaabo markaas xaas uma aha ninkaasi weeyaan bishardi marka ninkan ay muslimkaa markay u banaanaanayso waa bacda istibraa'i arxaamihina horey uga tegi maayo markii la ogaado xayd uu ku dhaco ay maaragtay raximkeeda inaysan ilmo ku jirin la ogaado markaa kadib ba maaragtay guurkeeda uu banaanaanaya iyo utegisteeda ay banaanaanaysaa weyaan laakiin inta istibraar laga samaynayo la hubinaayo inta ay maaragtay inay uur leedahay in kale looma dhawaanayo weyaan marka taas ayay maaragtay yani sababta aayaddan ay kusoo degtay yaa weliba wuxuu ku tilmaamaya imaam axmed yani maaragtay iyo cabdiraaqna ay warinayaan wakadalika imaam muslim abu daud iyo tirmidi nasaa-i saciid ibnu jubayr bay ka warinayaan wuxuu leeyahay maaragtay waxaan ujeeda waxay ka warinayan abu saciid alkhudri saxaabigaasay ka warinayaan abu saciid alkhudri baa wuxuu leeyahay asabnaa sabyan min sabyi awtaas walahuna azwaajun fakarihna an naqaca calayhina fasa'alna nabiya sala allahu alayh ali wasalam fanazalat hadihi alaaya buu leeyahay yani qaswat lawdaas markaan galnay dagaalkaas duulimaadkaas ayaan dumar soo qafaalanay buu yidhi haweenkaasi niman baa qabay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu leeyay waxaan yani maaragtay aan nacnay haweenkii inaan jimaac ugu tagno ilaa aan nebiga weydiino calayhi salaatu wasalaam nabigaa su-aalnay markaasa aayaddani ay soo degtay oo laleeyahay ilaa maa malakat aymaanukum walmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum markaas ay wuxuu leeyahay fastaxlalnaa biha khuruujahunna markaasaan farjiyaashoodii banaysanay xalaashanay ayuu odhanaya oo xalaal noo noqotay marka aayadda soo degtay saasuu leeyahay marka haweenka addoommada ah ee gaalada laga soo qabsadaahi waxa weeyaan yani markii raximkeeda la yani maaragtay la ogaado inaysan ilmo ku jirin waa kuu banaan tahay haba qabo nin gaalaba markeedii hore ha qaba hadduu doono nikaaxeeda markaasu kuu banaanaanaya marka sidaas halkaasaa laga soo reegay muxsanaadka inay mutazawijaad tahayna taasaa tulmin tusinaysa weeyaan kitaab allahi calaykum kitaab allahi waa iska masdar weeyaan masdarnimaan ku nasbinaynaa kataba allahu kataba dalika allah wuu qoray kitaab allahi allah qoristiisii yani maaragtay calaykum dishiina uu ku qoray yani waxaa loo jeedaa arrimahan taxriimkan ilaahay uu ka soo hadlay dumarka ama nasab nasab ha laydinkaga xarimo ama nuugmaha laydinkaga xarimo ama xidhitinimaha laydinkaga xarimo ama xaas la qabaaye ha noqotee wixii laydinkaga xarimoba waxa weeyaan waa kitaab ilaahay uu qoray wey ilahay baa taxriimkaa qoray wey marka macnaheedu waxa weeye falzamuu kitaabahu walaa yani walaa takhruju can xuduudii mar haddii ilaahay uu kitaabkaas shay uu qoray uu yahay laazima marka kitaabkaas oo haka bixinina haka bixinina baa laleeyahay kitaab allahi calaykum kataba dalika allah wuu qoray kitaab allahi alla qoristiisii u waajibiyey calaykum idinka dushiina ku waajibiye falzamuu kitaabahu kitaabka ilaahay laazima oo sharcigiisa haka bixinina wey sidaa ilaahay idiin amray wuxuu rabbi idinka reebana ka hara wuxuu idin farayna la imaado wuxuu idin xalaaleeyana la imaado wauxilla lakum waa la idiin xalaaleeyey maa waraa'a dalikum wauxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey maa waraa'a dalikum kiinaa lasoo sheegay oo laydinka xarimo dumarkaad arkayseen wixii ka soo haray ayaa laydin xalaaleeyey intaas baa laydinka xarimay intaa wixii ka soo haray xalaal bay ku yihiin oo dumarka ah guurkoodu waa idin xalaal weeyaan saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahay marka culummadu waxay leeyihiin waxaa jiro caamkan oo allah uu yidhi uxilla lakum maa waraaa dalikum taa waa caam maksuus ah muxaramaad kale oo laga xarimay baa jiro muxaramaad kale oo shareecadu ay kaa xarimtay oo adilo kale ay kutusinayso ayaa jirto oo aan inta hadda lasoo sheegay ahayn maxaa ka mid ah maalan waxaa ka mid ah nusuustii hadda aan sheegnay way soo gelaysaa labadii xadiiskii aan hadda sheegaynay oo abu hureyra aan ka warinaynay wuu soo gelaya oo ah maa waraaa dalik wuu soo gelaya gabadhay eedadeed iyo gabadhay habarteed habarteeda la kulmay leanna aayadda nooma soo sheegin sunnada nebiga noo sheegtay maa waraaa dalikumtu way soo gelaysaa bay leeyihi gabar iyo habarteed iyo gabar iyo eedadeed in nikaax lagu kulmiyo waxaa kaloo soo gelaya maa waraaa dalikum haweenta muctadada ahe tirsan ciddada tirsanayso haweentaana la furay intay ciddada tirsanayso xaaraanay kaa tahay ma guursan karti ama waa laga dhintay intay ciddada ku jirto afarta bilood iyo tobanka casho ah waa xaaraam inaad guursatid weeyaan taasaa soo gelaysa maa waraaa dalikumta waa caam maksuus ahoo la khasisay taasaa laga khasisaya weeyaan waxaa ka mid ah maa waraaa dalikumta soo gelayo ninkii afar naagood qabaa afar naagood wixii markuu qabo mid shanaad inuu ku darsado xaaraanay ka tahay maa waraaa dalikumta mukasas waxaa laga reebaya mid shanaad inaa ku darsana xaaraanay noqonaysaa bay leeyihin waxaa la mid oo kale leeyihiin ninka iyo naagtiisa hadday mulaacana sameeyaan licaan ay sameeyaan oo labadooda ay lacaantamaan oo islacnadaan oo sidaa lagu kala geeyo ay ku kala tagaan inuusan mar dambe aynan u banaanayn iyadana qofka mulaacinkaa ayay khaas ku tahay naagtaa uu la licaantamay ay maarata habaareen mar dambe xalaal uma noqon karto marka maa waraaa dalikumta intaasoo idil ayaa soo geli karo waa caam waxay leeyihiin maksuusun bimuxaramaatin ukhra dallat calayhi dalaail ukhra muxaramaad kale oo dalaail kale ay tustay ayaa lagu xarimayaa bay leeyihin saasaa soo gelaysa bay leeyihin maxaa laydinkugu xalaaleeyay marka intaas lasoo sheegay wixii ka soo haray an tabtaguu lian tabtaguu inaad doontaan oo qalabtaan haweenkii guurkooda inaad raadisaan biamwaalikum xoolihiina inaad ku doontaan an tabtaguu inaad doontaan biamwaalikum maalkiinnii inaad ku doonataan haweenka guurkoodii inaad ku raadsataan baa laydinkugu xalaaliy haweenka kale markay kuu banaanaanayso od guursanayso waa inaad sadaaqeedii iyo nafaqadeedii aad heli kartood maad leedahay aad xoole aad ku guursata inaad leedahay weeyaan marka saasuu rabbi leeyahay muxsiniina xaala kawnikum muxsiniin idinkoo a kuwa dhowrsanaya oo yani cafaaif ai maarata cafiifiina oo iska ilaalinayo yani maarata xaaraam inaad ku dhacdaan iska dhowrayo ayuu maaragtay yani la idiin xalaaleeye wey muxsiniina xaala kawnikum mutacafifiin kuwa dhowrsanayo zinada iska ilaalinaya aad tihiin weliba haddana hayra musaafixiina yani hayra musaafixiina kuwa zinaysanayana ednan ahayn musaafixiinta yani zinada kuwa la jahraaya ednan ahayn labadaas idinkoon ahayn idinkoo kuwa dhowrsanayo cafiifiina mutacafifiina isla markaana aan zaaniyiin ahayn inaad xoolihiina dumarka ku dalabtaan oo guur ku doonataan ayaa la idiin baneeyey wixii intaa ka soo haray laidiin xalaaleeye weyaan marka yani ixsaanka hadda waxaa loo jeedaa waa bimacna alcifaa loo jeeda dhowrsanidaa loo jeeda muxsiniina raggi baa lala hadlay idinkoo dhowrsanayo zine iska ilaalinayo ayra musaafixiina kuwa zinaysanayana aanan ahayn zine aanan ku dhacaynin marka yani sifaaxa asal ahaan asifaax waxaa la yidhahdaa waa azina azina ayaa sifaaxa la yidhahdaa waxaa laga soo qaatay leeyihiin min safxi lmaai idaa sabahu yani ay sabuhu wasaylaanu yani waxaa laga soo qaatay safxi lmaa biyihii shubankoodii yani sabuhu wasaylaanu biyuhu markay daataan ay shubmayaan oo kalea la yidhahdaa yani safax almaau baa la biyihii baa daatay halkaasaa laga keensaday bay leeyihin leanna ninka qofka zaaniga ninka zaanigaahi laysa lahu qarad aakhar yani ma laha ilaa safxa nutfa ilaa safxa almaa biyaha inuu iska daadiyo mooye maqsad kaloo leeyahay ma jiro guur aad yeelatido reer dhaqatido aad ku dhowrsatido caruura kuu dhasho oo maaragtay maqsadkiisu maahe yani maaragtay biyahan iska daadi baa maqsadkiisu yahay weyan muraadkiisu waa intaas weyan marka sidaasaa difaac loo leeyahay zinada loogu tilmaamaya weyan hayra musaafixiin idinkoo ah kuwa maaragtay sifaax samaynayo kuwa aan ahayn ayaa aad maaragta la idiin baneeyey in aad xoolihiina ku dalabtaan haweenkii intaa ka soo haray inaad guursataan markaad guursataan marka fama istamtactum bihi minhunna famaa haweenkii istamtactum bihi aad ku raaxaysateen maagaba oo minhunna haweenkii ka mid ah shaygaas haweenkii ka mid a qaybta haweenkii ka mid ah ood ku raaxaysateen oo istimtaac aad samayseen yacni shahwadiina ku gudateen wey haweenka sidaasoo kale aad samaysaan fa aatuuhunna haweenkaasi siiya ujuurahunna yani maharkooda siiya ujuurahunna waxaa loo jeeda muhuurahunna wey maharyaalkoodii siiya maharkii ay lahaayeen haweenkaasi siiya fariidatan xaala xaala kowni lujuuri mafruudatan yacni maharkaasi mid la farad yeelay uu yahay oo xag alla laga farad yeelay isagoo farad ah oo rabbi u waajibiyey siiya maharkoodii haweenkaas aada maaragtay istimtaaca ku samayseen yani aada jimacdeen wataladadtum biha baa loo jeeda aljimaacu wataladudu biha yaa loo jeedaa weya marka haweenkaas meherkoodii ha la siiyo saasaa la leeyahay aayaddaa marka waxay la mid tahay aayadii aan soo mari jirnay oo kale unbay la mid tahay haweenkaas waxa weeye meherkan waa wixii aad farjigeeda ku banaysatay weeyaan wixii aad farjigeeda ku banaysatay wey oo xalaal kuugu noqday wey marka waa inaad siiso baa la doonaya sida allah uu leeyay waaatu nisaaa saduqaatihina nixlatan taasoo kale wey darsiga xal aan soo marnoo kale wey wakayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin waakadna minkum miiaaqan qaliila waxaa la mid ah aayadda allah uu leeyahay walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhuna shaya marka meherkoodii ha la siiyo waa waajib ay ayagu leeyihiin gacanta ka saara baa la leeyahay culammada qaar ka mida waxay leeyihiin aayaddan fama istamtactum bihi minhunna horta maadaas waa mawsuula bimacnaa man waay faman faman istamtactum oo kale weeyaan bimacnaa man oo dumarkii loo jeedo oo macna shardina wadata weeyaan leanna yani faaatuuhunadaas ayaa fadi jawaab jawaab shardiga ahayd la geliyey bay leeyihiin caidkana marka waa maxduufo haddii manta maaragtay ismasuul laga dhigaayo caidkeedii waxaa leeyahay caleyhi oo kale loo soo qadaranayaa bay leeyihin saasay ohanayaan waxay marka culammadu u daliishanayaan qaar ka mid ah nikaaxulmutca ayaa ayadan loo jeedaa bay leeyihin nikaaxa la yidhaha nikaaxulmutca baa loo jeedaa nikaaxulmutca fi lislaam fi bidaayat alislaam wuu jiray islaamka bilowgiisa mutcada way jirtay ninkan inuu haweentan inka guursado heshiis ou kula galo bil iyo laba bil ama wax lamida ay ku isla noolaadaan yani muddo isbuucayn talaata asaabic waxay rabta ha noqoto bay isla noolaanayaan markay muddo isla noolaadaan waxay ku heshiinayaan inay isfuraan ay kala tagaan islaamka awalkiisii bilawga markuu ahaa waa loo baneeyey nikaaxulmutcaha wuu jiray laakiin wixii ka dambeeyey yani maaragtay shareecada way reebtay nikaaxulmutca nikaaxulmutca waana laka reebay marka ibnu kaiir oo kale markuu ka waramaya wuxuu leeyahay walaa shaka anahu kana mashruucan fi ibtidaai lislaam waxaa shaki ku jirin inuu nikaaxa nikaaxulmutca la yidhaahdo oo ah inta ninkaan iyo haweentan inta heshiiyaan maalmo aan isqabno dabadeetna aan kala tagno ay ku heshiiyaan fi ibtidaai lislaam mashruuc buu ahaa buu yidhi uma nusika bacda dalika waa la nasakhay oo maaragtay sharcigaa ayaa nasakhay sida maala xadiid imaam muslim ku sugan can sabrata ibni macbad aljuhani ayaa wuxuu leeyahay yani wuxuu la duulay nabiga calayhi salaatu wasalaam fatxu maka ayuu u raacay oo nebiga uu kala qayb galay riwaayo kaleo imaam muslim oo tilmaamayana waxay leedahay yani caamad yani maarata xajat lwadaac buu raacay ayay leeyihiin calaa kulli xaalin wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay khudbo akriyey markaasu wuxuu yihi ya ayuha annaasu inii kuntu adintu lakum fi listimtaaci min annisaai yani waina allaha qad xarama dalika ila ywm alqiyaama faman kana cindahu minhuna shayء falyukhali sabiilahu wala taakuduu mima aataytumuuhuna shaya xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixii ku warinaayo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dadow waxaan ahaa horay waxaan idinkugu idnay inaad haweenka mutca samaysaan ood isku raaxaysataan ayaan idin nikaaxulmutcan idin idiin baneeyo idiin idnay laakiin allah subxaana wa tacaala wuu xarimay hadda laga bilaabo ilaa yowma alqiyaama qiyaamaha ilaa laga gaaro nikaaxulmutca waa xaaraam weeyaan marka cid alle ciddii yani hadda nikaaxulmutca ku jiro faraha ka qaad falyukhalli sabiilo faraha ka qaad ha sii daayo ha ka taga buu leeyahy marka haweentaas aad ku istimtaacdayna wixii aad siiseen ha ka qaadanina buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaan laga qaadanin marka nikaaxu nikaaxulmutca ayay culammada qaar u daliishadaan inay ahayd fii bidaayat alislaam islaamka bidaawgiisi inuu ahaa laakiin waa la xarimay sida xadiidkaa saxiixa ah uu tilmaamayo weya culammada qaar kamida waxay leeyihin aayadda nikaaxulmutca maahe waa nikaaxii caqdi nikaax baaba loo jeedaa nikaaxulmutca ma aha haweentaada lafteeda aada guursato naharay kugu leedahay si sida maaragtay sheekh maxamed alamin shinqiti uu ku tegayay iyo culamo kale nikaaxulmutca maahan bay leeyihin haddaba nikaaxulmutca muslimiintu waa xaaraam inaad gabar ku heshiisaan oo tidhaahdaan yani intaasaan isqabaynaa dabadeetana waa isfuraynaa waa xaaraamo nikaax waa zina wey waa in laga fogaado shiicada raafidada isticmaasho keliya hadda waxaa muslimiin sheeganaya raafidada isticmaasho nimanka shiicada nikaaxulmutcada waa agtooda mubaaxu ka yahay toban ku casha isla joogaysin waa kala tegaysin yani maaragtay safar baa tahay meeshaa tagtid islaamta aragto waad la heshiina muddadaa joogta kabacdi safarkaada kasoo noqon waxaasi wax lamida waa kala tegaysaan waa shiicada raafidadaa wadato laakiin dadka ahlu sunnaha xadiiskaas ayaa ka reebay shay waa shay xaaraamay ku dhex jiraan wey lamana ogola in lala yimaado wey fama stamtactum bihi minhuna haweenkii aad ku raaxaysateen oo dumarka ka mid ihi faatuuhuna ujuurahuna ajirkooda yani meherkooda siiya fariidatan faradnimo u siiya waajibnimo u siiya buu ilaahay leeyahay walaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma saarna fii maa shaygii taraadaytum aad iskaga raadi noqotaan bihi shaygaba aad iskaga raadi noqotaan wax dembiyo idinka saarana ma jiro min bacdi alfariida mar yani haddii la farad yeelay nikaaxii ouba farad noqday yani maharkiiba la magacaabay dabadeed yani wixii aad iskaga raadi noqotaan wax dembiyo idinka saaran ma jiro oo ah waxaa loo jeedaa yani in nikaaxii meherkii ziyaadadiisii in la kordhiyo in la yareeyo inay waxay doonaan ku heshiiyaan inay u cafiso inay arrintaasoo dhan wixii aad ku heshiisaan waay cinda taraadi waa idiin bannaan yahay wy wax dambi idinka saaran ma jiro haweentaas yani in waxeeda xoog looga qaato ama la khasbaa la diidaya laakiin wixii ridaheeda iyo cantiibi nafsin oo aayaddii waxay la mid tahay fain ibna lakum yani fain ibna lakum nafsan soomahan fain dibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluu haniian mariya aayaddaasi la midka fain dibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluu haniian mariya aayadda aan fi suurati nisa awalkeeda kusoo marnay ayay la mid tahay weeyaan marka yani waxaa leey walaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahaanin fii maa shaygii taraadaytum aad iskaga raadi noqotaan bihi shaygaba min bacdi alfariidati faradnimadaas markeed latiyani faradnimada ay dhacday dabadeed wax idinka saaran ma jiro mar haddiiba meherkii la magacaabo oo la xadiday oo uu sugan yahay ama isku cafiya ama ha siiyo ama ha u siyaadayo ama iyada ha ka nusqaamiso waa intaas weeyaan waa shay idiin bannaan wey ina allaha alle kaana wuxuu kaana caliiman allihii cilmila wey oo shayga yani uu jidaynayo cilmiba u leeyahay xakiiman xikmo lahoo garanayo maaragta shay walbaba wuxuu ku dambaynayo xikmo u leh shaygu jidaynayo wuxuu ku dambaynayana og weeyaan allah subxana watacaala ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع قف كان أول كريم أو منكم إذنك مؤمنين تا إذن كمده يعني حرطة أه tawlan tanaadnimo ama xoolo aanan awoodi karaynin yani xoolo awnan awoodi karaynin an yankixa yani xoolo atawl waxaa la yidhaahdaa yani asacatu walmaalu wahinan baa la yidhahdaa wahinan fi lmaal yani qofka tanaadnimo ayaa loo jeedaa waman lam yastadic qofka aanan awoodin oo minkum idinka idinka midihi tawlan yani maaragtay hinan xoolo aanan awoodin an yankixa inuu guursado xoolahaas uu ku guursado almuxsanaati haweenkii xorta ahaa haweenka xorta aan addoommada ahayn wuxuu ku guursado aanan awoodin weliba haweenkaasoo almu'minaati mu'minaadka ahaa wuxuu ku guursaday aanan haysanin famimaa malakat aymaanukum fankixuu guursada ama falyankix ha guursado mimaa haweenkii ha ka guursado malakat ay hanatay aymaanukum midigyaashiina ay hanteen oo gacmihiina ku jiray oo addoommada idiin ahaa kuwaasoo min fatayaatikum gabdhihiinii ka mid ah gabdhihii ka mid ah addoommada ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa yacni kuwaas ha guursado macnaha waxa weeye waxaa loo jeedaa qofka muslimkaa oo aan addoonka ahayn oo xorta ah oo rabo inuu guursado laakiin faqiirka oon xoolo lahayn gabadhii xorta ahayd xoolo ku guursada aanan haysanin waxaa loo baneeyey gabadha muslimadaahee addoontaa inuu guursado inuu guursado ayaa loo banaynaya laakiin saddex shardi buu ilaahay ku xiraya subxaana wa tacaala guurkaasi laba shardi waxaa iska leh qofka naakixoo guursanaya laba shardi buu leeyahay haweenta la guursanaya addoontana hal shardi bay leedahay saddexdaa shardi markii la helo ba haweentaa la guursanaya oo ninkaan haweenta addoonta guursan karaa shardiga koobaad waxa weeye oo labada shardi oo ninka naakix ahee isaga wax guursanayaahi laga doonayo waxa weeye waa in marka ugu horeysa uu faqiir yahay markuu addoonta guursanayo yacni inuusan haysanin gabadha xortaa wuxuu ku guursan kara inuusan haysanin hadduu heli karo bay leeyihin marka wuxuu gabadha xortaa ku guursado uma banaana inuu addoonta guursado oo nikaxsado waxu banaan ma ahan bay leeyihin waa qodob waay maxaa yeele ilahay baa wuxuu leeyay waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaat awood uu ku guursado xoolo ah qofkaan haysanin gabdhihii xorta ahaa wuxuu ku guursado aanan haysan shardi waa shardigaas weeyaan shardigaas shardiga labaad oo ninka naakixaa laga doonayo waxa weeye aayadda aakhirkeedu ilaahay ku sheegayo waxa weeye qofka faqiirka ahee haweentii xorta haweenka xortaa wuxuu ku guursada aanan haysan waa inuu ka baqaa zino inuu ku dhaco zino inuu ku dhacaayana inuu kaga baqo waa tan allah ii doono aayaddan arkayna dalika liman khashiya liman khashiya alcanata minkum ayuu rabbi leeyahy dalika liman khashiya alcanata minkum qofka zino inuu ku dhaca ka cabsanayo baa loo baneeyey weyaan marka labadaa shardi waxaa laga doonay qofka guursanayo waa inuu marka hore wuxuu xor ku guursadaa uusan haysanin gabar xor wuxuu ku guursada inuusan haysanin aan adoon ahayn midda labaad waa inuu zino ka baqo hadduu zino inuu ku dhaco oo ka baqayaa addoonta inuu guursado markaasaa loo ogoliyey maxaa loogu diidi maalan macnaha asbaabta inuu haweenka oo addoona u guursado addoonta laga hadlayaa ma aha tiisa tiisi asaga uu lahaa ma aha laakiin waxaa loo jeedaa waa mamluukatu lilkhayri addoon kale laana ninkan xoolowba leeyahay hadii uu maaragtay addoon asagu leeyahy waa nin xoolo leba yacni addoontaada sidaa doontay kuugu bannaan tahay adiga mar kastaba waa kuu bannaan tahay ijmaac ahaan wax murano ka taaganna ma laha laakiin ninkan addoon ma leh xoolo uu gabar xor aan ku guursadana ma haysto markaasna inuu zino ku dhacabuu ka baqay waxay leeyihiin sababta loogu diidaayo haddii haweentaas oo adoon ninka kale addoontiisa ah oo guursado oo marka inta la siiyo loo guuriyaa ilmo ay u dhasho ilmahaas asaga ma lehe waxaa iskale ninkii addoonta iskalahaaba ay yeelanaya marka carruurtiisiba wuxuu sababaya riqinimo u maarata carruurtiisa sabab uga dhigay inay addoomo noqdaan ayuu carruurtiisa u sababaya marka saas darteeda loogu diidiyo laleeyahay maaragtay hadduu heli karo waa inuusan maaragtay xor u guursadaa uusan addoon aadin wey laakiin hadduu zino ku dhacayo xoolana uusan haysan waa loo banaynaya saasoo maaragtay allah leeyahay subxana wa tacaala shardiga saddexaad waxa weeye oo haweenta addoonta loo fiirinayo addoontu waa inay muslimad tahay markuu guursanayo addoonta uu guursanayo waa inay mu'minad tahay aysan kaafirad ahayn hadday kaafirad tahay looma ogolo inuu guursado ma guursanayo kaafirad hadday tahay may looma ogolo weya maxaa yeelay allah baa wuxuu leeyay min fatayaatikum lmu'minaati buu leeyahy mu'minaad buu ilahay ku qayday subxaana wa tacaala weya marka fa mimaa malakat falyankixuu ha guursadeen dadka aan awoodda ulahayn inay haweenka xorta guursadaan mimaa malakat waxay hanatay aymaanukum gacmihiina ay hanatay addoommo ah oo min fatayaatikum haweenkii addoommada ahaa ka mid ah alfatayaat waa jamcu fatiya jamcu fataatin baa la yidhahda fatayaat waa jamcu fataatin lanna carabta waxay ku tilmaamtaa haweenka mamluukada ahee laleeyahay ayay fataatin dhahaan sida wiilka laleeyahayba fatan ay u dhahaan fatan fata baa la yidhahdaa fatan ayaa la yidhahdaa marka yani min fatayaatikum haweenkii addoommada ahaa ee almu'minaati haweenkiinii addoommada ahaa ee almu'minaati ilaahay rumaysnaa waa inay mu'minad tahay wey saddexdaa shardi markii la helo ayuu guursan karaa ayay maaragtay yani culammadu ay leeyihiin saasay odhanayaan weyaan laakiin culammada qaar baa diiday oo masala waxaa ka mid ah waxa diidayoo kaleeto waxaa ka mid ah abu xaniif oo kale maaragtay marna ma ogola isaga wuxuu leeyahay ma shuruudaas in la sameeyo ma ahan u leeyahay looma samaynayo u leeyahay maxaa yeelay allah wuxuu leeyahy walmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba buu ilaah yidhi marka mu'minad iyo yani maaragtay inay addoon tahay iyo inay xor tahay loo fiirin maayo waa la guursanayaa buu leeyahy shardigaas shuruudda loo xiri maayo ilaahay mana ohan kari addoon waaye iyo midna ma dhihin buu yidhi walmuxsanaatu dhowrsani unbaa la rabaa cifaa la rabaa buu leeyahy inaysan gabadhu zaaniyad ahayn haddaysan zaaniyad ahayn guurkeedu waa bannaan yahay buu leeyahay laakiin jumhuur ulculamaa ra'yigaas hore ayay qabaan weeyaan wallahu aclamu biiimaanikum wallahu allah allah baa aclamu ogaansho badan biiimaanikum iimaankiina asagaa ogaansho badan yani waxaa loo jeedaa waxaa la leeyahay haweenkaan ila ilaahay sooma dhihin min fatayaatikum lmu'minaat ha baarbaarinina iimaanku waa shay qalbiga ku jire hadday daahirka sheegato inay muslimad mu'minada tahay rumeeya saasaa loo jeeda leanna allah baa wuxuu og yahay biiimaanikum iimaankiina dhabta ah ilaahay baa og oo ka warqabo yani ilaahay baa og oo ka warqabo weeyaan marka baatinkii ha baarbaarinina ha raarraadinina wey bacdukum midda kale qaarkiin min bacdi ay ikhwatun libacdin wey qaarka kale ayuu walaal u yahay yani riqigaan adoon gaalnimadaas ayaa u keentay adoonsiga maahane kullukum min aadam waaadamu min turaabi marka guurkooda yani maaragtay ha ka cararin oo ha diidinina taasoo kale baa loo jeedaa marka waa jumla muctarida oo labadaanba soo dhexgashay labadan jumlo wallahu aclam biiimaanikum iyo bacdukum min bacdin labadaa jumlo waxaa waa jumlooyin muctarida oo hadalkii socday ayay soo dhexgashay weeyaan fankixuhuna marka hadalkii baan u noqonayna gabadhaas addoontaa markaad rabtid adoo faqiira oo zino ka baqayo inaad guursato markaad doonayso maaha inaad iska wadatid waa inaad ninkii iska lahaa oo ahalka u ahaa aad ka doonta baa laleeyahy fankixuuhunna haweenkaas addoommada ah guursada biidni ahlihinna ahalkooda oo dadkii lahaa iyada oo gacantooda ay ku jirtay addoommada u ahay idankooda ku guursada sidaasaa la leeyahay marka yani aayaddaas waxay tusinaysaa maaragtay gabadha addoonta inaanan xataa aadan mehrin karin ilaa sayidkeedii inuu ku siiyo kuu guuriyo ama kuu idna mooye iskama guursan kartid addoontii lafteedii marka yani sayidka ayaa laga rabaa inuu guuriyo inuu guuriyo asagaa laga rabaa weyaan sidoo kaleeta ninka addoonka markuu rabo inuu guursadana oo addoonkan laftiisa nin addoon inuu guursado rabaa waa inuu idan ka helaa sayidkiis inuu idan ka helo baa la rabaa oo isagoo lahaa inuu ka helo sida maalan yani xadiidka imaam axmed iyo abu daauud iyo tirmidi ay warinayaan xadiidu jaabir bni cabdillaahi wuxuu nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ayumaa cabdin tazawaja bigayri idni mawaaliihi fahuwa caahirun waa xadiis saxiixa wey addoonkii guursado idan isagoon madaxdiisii sayid sayidkiisii aanan idan ka helin guursadaa waa zaani weeyaan saasaa la odhanaya wy haddii marka ay yani nin uu yahay waa la gartay idanka ayagaa la weydiinaya addoommada niman ay leeyihiin ayagaa la weydiinay haddii addoommadaani ay haween leedahay ka waran addoontaan adiga aad rabto inaad guursato sayidkeedii sayidadeedu waaba naag hadday naag kale leedahay oy maaragtay yani ilaahay wuxuu yidhi fankixuuna biidni ahlihinna soo maha sayidba waxaa u aho iyada iska leh haweeney baaba leh maxaa la samaynaa iyadana ma haweentaa idanka la weydiinayaayo guurinayso maya haweenta ma guurinayso ee waxa guurinayo haweentaan lafteeda addoontaan iska leh ninkii guuriyey ayada oo walaayadeeda iska lahaa kaasaa la siinaya walaayada oo u guurinayo wy leanna haween iyadu marna nikaax ma milkin karto marna nikaax haween ma milkin karto weeyaan sababta waxa weeyaan yani waxaa tusinayo xadiidka ibnu maajah iyo ibnu khusayma xadiid saxiixa ah oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xadiidka abu hurayra warinayo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi laa tuzawiju lmar'atu lmar'a wala almar'atu nafsaha faina zaniyata hiya alatii tuzawiju nafsaha yani nabigu wuxuu yidhi haween haween ma guurin karto haween haween kale walaayadeeda intay qaada anaa kugu meediye kuma oran karto walaaya ma qaadi karto ayadana nafteeda ma guurin karto oo ma dhihi karto aniga ismeheriye ma oran karto haweenta zaaniyada wuxuu yidhi nabiga waa haweenta iyada nafteeda meheriso oo dadka u nafteeda guuriso weligii kala cararto weeyaan marka waxaa la rabaa hadda addoommada laga hadlaya halkan xadiidkan dambena hadda sheegaynana waa caam wey haween inaysan haween ayada aysan milkin karaynin marka wadaadada soomaalida ah oo gabdhaha markii la masaafaysto masaafada inta la cararo yidhaahdo gabadha keligooda nin wata inta meel u tago yidhaahdo aniga iga xaakim dhiga dhahayo wax jira ma aha wax saxa ma aha say xaakim kaaga dhigan maba lehde waxay haysataba ma lehe qofku wuxuu xaakim kaaga dhigan karaa wuxuu asagu leeyahay sooma wilaayaba maba lehba iga xaakim dhigoo leeyahay aniga inaan ku guuriyo aniga xaakim iga dhigo ma soconayso xaakim ma u noqon karo waa hadal sheeka xariira wey marka waxaa la rabaa ahalkeedii iyo weligeedii inuu gabadha bixiya baa la doonaya weyan marka fankixuuhuna addoommadii guuriya guursada biidni ahlihinna ahalkoodii idankooda ku guursada waaatuuhuna siiya markaad guursataanna ujuurahunna maharkoodii siiya maharyaalkoodii bilmacruufi si wanaaga ku siiya si wanaaga hoo la yaqaano shareecada lagu garanay meherkeeda ku siiya ha odhanin waa addoon weeye saas darteed xoolo siin maayo ha odhanin siiya baa laleeyahy meherkeeda marka meherkeeda ayadaa iskale allah wuxuu leeyay waaatuuhuna ujuurahunna culamada qaarna waxay leeyiin maya ayada ma lehe meherka sayidkaa la siinayaa bay leeyiin maadaama ayba maal tahoo la iibsan karo yacni sayidkeedaa la siinayaa bay odhanayaan weeye laakiin ilahay wuxuu yidhi faatuuhunna ujuurahunna bilmacruufi goormaa meherkeeda la siina muxsanaatin haweenkaasi ayagoo ah kuwa dhowrsan hayra musaafixaatin oo yani aan zaaniyaad ahayn hayra musaafixaatin kuwa zina la jahraayana aysan ahayn yani zinada kuwa la jahraaya musaafixaadka aanan ahayn walaa muttakidaati akhdaanin walaa muttakidaati kuwa samaysanayo akhdaanin saaxiib sireed ama wadaay hoosaad samaysanayana aynan ahayn alakhdaan yani waxa la waa jamcu khadan khadankana waxaa la yidhahdaa yani waxay dhahdaa alkhaliil baa la yidhahdaa waa saaxiibka sirta ah yani akhdaanta waxaa waa laba qofood oo maaragtay ku heshiisay inay iska macsiyaystaan ummadana aysan is-ogeyn naagtan cid kale ay u tagta lama arke ninkaas basay maaragtay macsi ugu tagtaa cid kaleeto ay u ogashahay lama arko marka saaxiib sireedaa la yidhahdaa saaxiib sireedna aan lahayn marka tan hore musaafaxaadka waa naagaha baqaayaadka oo yani guryaha furto oo la yaqaano calamada leh oo la yaqaano loo tago publica ah weeyaan hayra musaafixaati yani muclinaatin zinadii muujisanayo weeyaan walaa muttakidaati akhdaaninna waa kuwa saaxiib sireed samaysanaya hoosaad yani dadka aan sidaa ahayn baad guursanaysaana leeyahay maharkoodan aad siinaysaa faidaa uxsinna haweenkii haddii la dhowro oo meher iyo nikaax lagu ilaaliyo yani qiraa'adaas waa la akriyaa faidaa uxsinna waa la akriyaa oo naaib majhuul laga dhigo waxa weeyaan waana qiraa'at jumhuur waaye laakiin waxaa jirta faidaa axsannana waxa akriyo xamsa iyo kisaa'i baa akrinayo faidaa axsanna hadday yani tasawajna way ay guursadaan hadday guursadaan faidaa uxsinna haddii la dhowro oo nikax lagu ilaaliyana qiraa'at ljumhuur weeye haddii la ilaaliyo oo naagti ay guursato iyadoo addoona fain atayna hadday la yimaadaan haweenkii bifaaxishatin xaalad foolxuno zinadii hadday la yimaadaan haweenkii addoonta ahaa markay guursadeen dabadeed bay zino la yimaadeen hadda xad baa laga oofinaya facalayhina haweenka dushooda waxaa ah nisfu maa shay cadaab nuskii ama xad yani maarata cuquubo nuskii cala almuxsanaati haweenka xorta ah yani dushooda ahaa nuskeed ayaa lasi la saaraya oo min alcadaabi ciqaab ah oo cuquubo ah weeyaan yani xadkii baa loo jeeda haweenta xurta ah maxay ahayd ninka iyo haweenta hadday zinaystaan ay bikra yihiin oysan hore u guursanin muxuu allah yidhi azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jald marka boqol jeedalaa lagu dhufan lahaa hadduu xor yahay hadda iyadoo addoona bay zinaysatay hadday bikro tahay iyo haddii ay sayiba tahay oo nikaax soo martay labadaba nisfu maa cala lmuxsanaati baa ilahay saaraya leanna hadda waa mutaawija waay lama rajminaayo leanna haweenta hadday addoon tahay rajmi laguma samaynayo rajmigana maba qaybsama nus ma laha laakiin waa la jeedlayaa konton baa lagu dhufanaya konton ayaa karbaash ayaa lagu dhufanaya weya nisfu maa cala muxsanaatiga marka taas min alcadaayib baa loo jeeda wey taasaa loo jeeda nustaasay leedahay waana dhacday waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim fii saxiixi oo ku warana cali bn abi aalib haween uu nebiga lahaa oo addoon ahayd addoon ayaa zinaysata buu leeyahay markaasuu nabigii amray inaan jeedlo markii aan tegay iyadoo nifaas ku jirtaan u tegey waxaan ka baqay buu yidhi haddaan garaaco inay ku dhimato marka saa darteed oo kontonka jeedal aan ku dhufta inay dhimato waa iska dhaafay buu yidhi nabiga markaan u sheegayna axsanta buu yidhi markay nifaaska ka baxdo kabacdi xadkii ka oofi marka xadiis badan baa tilmaamaysa in xuduudda laga oofinayo addoonta oo nusna ay tahay nus waaye sidoo kale waxaa nus noqonayo ninkuna waa la mid wey haweenka looga qiyaas qaadan ninka adoonkana nus baa lagu dhufanaya boqol jeedalaa lagu dhufani marna lama rajminaayo wey dhagax laguma dilaayo haddaba waa addoon yahay midda kaleeto yani xadulqadafka iyo shurb lkhamrigana xuduudooda waa la mid hadduu qadaf sameeyo qadafka qofka sameeyo qof kale zaaniya tahay yidhaahdo markhaati la imaan waayo soo siddeetan jeeda laguma dhufan lahayn afartan baa lagu dhufanaya hadduu khamro cabo afartan jeedal baa qofka xortaa lagu dhufan lahaa labaatanaa lagu dhufanaya hadba sidaasoo nusku noqonaya weeyaan facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi dalika liman khashya alcanata minkum dalika yani waxaa loo celinayaa ishaarada waxaan u celinaynaa nikaaxu limaan haweenka oo la guursadaahi dalika haweenka addoommada oo la guursadaahi haabitun shay sugan wey liman dad buu u sugan yahay khashiya baqay alcanata zinadii ka baqay oo minkum idinka muslimiinta idinka mida qofka zina ka baqaa yani inuu haweenkaas guursado waa shardigii labaad shardiga looga dhigaayo wey faqriga iyo iyo maarata kii labaad weeyaan qofka hadduu zina ka baqaa waa u banaantahay inuu guursado dalika liman khashya alcanata minkum alcanat asal ahaan waxaa la yidhahdaa alwuquucu fi limi dembi lagu dhaco ayaa la yidhahdaa xagga luqada laakiin asal ahaan waxaa loo oqoon jiray inkisaaru lcadmi bacda aljabri baa la yidhahdaa canadka gacantaan markay inta ku jabta la kabo meel inta ku jabta laf la kabo kabacdi haddana ay jabto mar labaad ay jabto baa canadka asal ahaan luqada loo yaqaanaa weeyaan yani saasa markii hore ahayd marka mashaqo iyo shidoo dhanaa marka loo soo caariyaystay oo loo soo qaatay weeyaan dalika arrinkaas oo addoommahoo la guursado liman dad baa iska leh khashya baqay alcanata zinadii ka baqay oo minkum idinka idinka mid wa an tasbiruu inaad sabirtaan oo aad yani naftiina ka xabistaan can nikaaxi limaai addoommada guursigooda gabdhaha addoommada inaad guursataan inaad naftiina ka xabistaan oydnan guur yani guursanin baa khayrun khayr badan lakum idin khayr idinka idin khayr badan sababta waataan soo hormarinay waxa weeye ilmahaada inay raqiiq noqdaan oo addoon noqdaan ayaa sabab ugu noqonaysa marka inaad sabirta baa kuu roon ood maaragtay ka dulqaadato wey oo u dulqaadato yani shahwadaada aad u adkaysata baa lagaa rabaa wallahu alle kafuurun allihii dambi dhaaf badan weeye raxiimun naxariista weeyaan addoonkiisa markuu tooba keena ilaahay toobada uu ka aqbalaa taasuu ugu naxariistaa weeyaan wallah subxana wa tacala